jaamacadda muqdisho ayaa toddobaadkan ka mid noqotay liiska jaamacadaha ugu horeeya dalalka ku jira ururka jaamacadda carabta kadib qiimeyn uu sameeyey midooda jaamacadaha carabta jaamacadda muqdisho ayaa kaalinta boqol iyo sideedaad ka soo gashay boqol iyo shan iyo tobanka jaamacadood ee dunida carabta kaalinta koowaad ayaa waxaa gashay jaamacadda boqor sacuud ee dalka sacuudiga halka kaalinta labaadna ay gashay jaamacadda qaahira haddaba muhiimadda kaalinta ay jaamacadda muqdisho soo gashay iyo sida ay ku timid ayaa nuur xasan nuur wuxuu ka wareystay doctor ibraahim maxamed mursal ibraahim dheere oo ah guddoomiyaha jaamacadda muqdisho
runtii waxa weeye waa jaamacadda muqdisho dabcan uguma markii ugu horreysay ee kaalin gasha dabcan ma aha hore waxay usoo gashay ugu yaraan saddex mar ururka jaamacadaha africa oo ay kasoo gashay boqolka ugu horeeya marna ay soo gaadhay sagaal iyo labaatan tanu marka waxay tahay ururka jaamacadaha carabta oo ka kooban saddex boqol iyo sagaal sagaashan jaamacadood ayaa waxay u qabteen markii ugu horreysay ururka jaamacadaha carabta isagoo kaashanaya qaybta tacliinta carabta iyo dhaqanka u qaabilsan isagoo ururku kaashanaya ayaa sanadka waxay bilaabeen markii ugu horreysay qiimeyn ay carabtu leedahay in la sameeyo marka waxay u sheegeen jaamacadihii xubinta ka ahaa inay soo gudbiyaan oo tartanka laga soo qayb galo oo la tartamo marka waxaa tartankii u soo gudbistay jaamacadaha carabta laba boqol iyo sideed jaamacadood kabacdi waxaa soo baxday boqol iyo shan iyo toban jaamacadood ayaa ku guuleystay jaamacatu muqdishona boqol iyo shan iyo tobanka ayay kamid ahayd marka waxay ahayd markii ugu horeysay ururka jaamacadaha carabta uu qiimeyntaa sameeyo marka sidaasay ahayd waaya marka doctor ibraahim maxaa lagu qiimeeyey jaamacadda muqdisho maxayse ku kasbatay kaalintaas waa mahadsan tahay waxaa lagu qiimeeyey horta waxaa la iska qiimeynaya waxay ahayd afar meelooda la iska qiimeynayay qaybta waxbarashada iyo tacliinta qaybta cilmi baadhista qaybta hal abuurka iyo qaybta calaaqaadka iyo maaragtay bulshada adeega loo gudbinayo afartaa qaybood ba horta la iska qiimeynayay jaamacadda muqdisho marka iyadoo afartiiba laga qiimeynaya jaamacadaha ayay waxay kamid noqotay boqolkiiyo shan iyo tobanka jaamacadood dabcan waa garan kartaa tacliin kolka la yidhaahdo waxaa kow u ah inaga waa ogtahay dhibaatadii aynu soo marnay iyo duruufta dalkeenna uu ku jiray horey ugu jiray haddana uu ku jiro inkastoo ilaahay mahadii aan maalinba maalin ka dambeeya kasoo ficnaanayno jaamacadda muqdisho dabcan waxay soo shaqaynaysay toddobiiyo labaatan sano horteed bay soo bilaabantay maraaxil badan bay soo martay marxalo waxaa jirtay waxbarasho keliya ay ku koobnayd oo qaybihii jaamacad laga rabay ayna samaynaynin sida cilmi baadhista iyo hal abuur iyo maxaanku idhahdaa bulshada oo maaragtay wax loo qabto iyo calaaqaadka adduunka maaragtay marka sidaa daraaddeed waa meelaha ugu muhiimsan ee jaamacad laga sugayo marka sidaasaa marka ay uga qiimeeyeen afartaa meelood taasayna ku soo baxday oo kamid noqotay boqol iyo shan iyo tobanka jaamacadood ee soo baxay ee ku guulaystay inay maaragtay ku najaxaan ay ku guulaystaan arrintaas waaya marka waa maxay muhiimadda ay arintan u leedahay tacliinta sare ee soomaaliya maxayse uga dhigan tahay jaamacadda muqdisho aad baad umahadsan tahay waa su-aal qiimo badan weeye ustaad khayr allah ku siiyo natiijadan maanta soo baxday waxa weeye waxay uga dhigan tahay dalkeenna soomaaliya wax weyn ayay ugu fadhidaa qiimo weyn bay ugu fadhidaa waxay meel weyn ugu fadhidaa oo qiimo u leedahay tacliinta sare ee dalkeenna soomaaliya oo mar walba wax uun dhibaataa laga soo maqlo ilaahay mahadi inkasta oo hadda waktigan xaadirkaa aad aragto meelo badan aynu ku guulaysanayno sida hadda ganacsigii soomaaliya oo adduunkii la tartamaya tacliintii oo adduunkii la tartamaya qayb ka tahay fankii iyo maaragtay soogaantii iyo aynu maanta adduunkii la tartamayno ciyaarihii aynu adduunka intaynu la tartanno soo guulaysanayno marka dib u soo noolaynta soo noolaanta beledka uu dib u soo noolaanayo ayay qayb ka tahay wax weyn bayna ugu fadhidaa dalkeenna iyo tacliinta sare iyo jaamacadda muqdishoba wax weyn ayay u tahay waxayna qayb ka tahay dib u soo noqoshada iyo waddanka soomaaliya inuu waddankii dib u soo noqday oo noloshiisa uu soo ceshaday adduunkana uu la tartami karo waya marka ugu dambeyntii halkay tigsanaysaa jaamacadda muqdisho mustaqbalka dhow adigoo soo koobay aad waa mahadsantahay khayr allah ku siiyo jaamacadda muqdisho waxay leedahay istiraatiijiyo shan sano ah oo markay dhammaataba la cusboonaysiiyo shantaas sana ee hadda ku dhex jirta waxay soo bilaabantay laba kun iyo kow iyo labaatankii waxayna ku eg tahay laba kun iyo shan iyo labaatan istiraatiijiyadaas waxay sheegaysaa jaamacatu muqdisho inay kor u qaaddo meeshay uga jirta kaalinta ay dalka ugu jirto oo tacliinta sare iyadu ay soo bilowday haddana hoggaankeeda ay ka mid tahay oo jaamacado badan baa dalkeena ka jira waa og tahay oo dadaal weyn bixinaya ilaahay ciidankiis waan isleeyahay istiraatiijiyadaas inaan sii xoojino meelaha aan ku sheegayo hadda la iska qiimeeyey oy tahay inaan gaadhno biidn illaahi tacaala tacliinta sare inaan meel fiican oo hadday tahay xagga macalimiinta hadday tahay xagga kurukulomka hadday tahay makaanka wax lagu dhigto hadday tahay laababka inay jaamacaddu kor isu qaado hadday tahay cilmi baadhista inaan meel fiican oy gaadho jaamacaddu kaasi waxa uu ahaa doctor ibraahim maxamed mursal ibraahim dheere gudoomiyaha jaamacadda muqdisho nuur xasan nuur ayuu u waramayey